muddo ku siman saddex iyo labaatan sano ayuu rasuulku sala allahu calayhi wasalama waday faafinta dacwada islaamka isagoo adeegsanaya seef iyo sinaan labadaba waxaana madarasadiisa ka soo aflaxay kumanaan saxaabo ah oo ahaa jiil fariid marla arag ah kuwaasoo iyaguna dhankooda barbaariyey jiil wax badan ka shabahayay haddaba si aan u waarino haleynimada iyo haldoornimada ay ku tilmaamnaayeen jiilkaasi si gaar ah marka laga hadlayo jaanibka jihaadka iyo halganka ayaannu diyaarinay taxane aan ugu magac darnay guulsidayaashii islaamka kaasoo ku baxaya barnaamijka dhacdooyinka dunida inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan kusoo dhowaada xalqada siddeed iyo tobnaad ee taxanahan oo uu halkan ka soo jeedinayo walaalkayna cabdallah mukhtaar
daariq ibnu siyaad wuxuu sanadkii kontanaad ee hijriyada ku dhashay deegaan lagu magacaabo kanshalah oo ka tirsan dalka aljeeriya wuxuu ka soo jeedaa qabiilka lagu magacaabo nafsa oo ka mid ah qabaa'ilka barbarka taasoo ka dhigan inuusan ahayn nin carab ah si la mid ah carruurta muslimiinta wuxuu daariq ibnu siyaad ku soo koray tarbiyo wanaagsan oo toosan waxa uu yeeraantiisa bartay qoraalka iyo qur'aanka kariimka isagoo xifdiyey qaar ka mid ah axaadiidta nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam isagoo dhallinyaro ah ayuu daariq ibnu siyaad ku soo biiray ciidamada muslimiinta uu hogaaminayey muusa ibnu nusayr oo ahaa waaliga waqooyiga afrika wuxuuna kala qaybgalay dagaallo waaweyn iyo futuuxaad ay muslimiintu soo hoyeen muusa ibnu nusayr oo ahaa nin u kurgala raggiisa rag aqoonna ahaa ayaa durbo ishiisu waxay ku dhacday daariq ibnu siyaad iyo firfircoonidiisa durbaba wuxuu amiir uga dhigay ciidanka safka hore ee howshoodu tahay saaminta iyo kadinta cadowga waxay tani u ahayd daariq ibnu siyaad fursad dahabi ah oo uu mahaaraadkiisa dagaalka ugu adeegi karo islaamka kuna noqon karo shaqsiyad qayb ka qaata jaangoynta go'aanada masiiriga ah ee quseeya jabhadda maqribul islaam marka laga hadlayo guud ahaan magaalooyinka maqrib waxaa muslimiintu ku adkaatay magaalada sabta oo ay furan kari waayeen maadaama ay dacalka ku hayso badda go'doonkuna aanu wax badan ka dhibaynin muusa ibnu nusayr ayaa magaalada danja oo u dhow sabta wuxuu waali uga dhigay daariq ibnu siyaad isagoo uga tegay ciidamo gaaraya sagaal iyo toban kun oo mujaahid oo u badan berberiyiinta iyo rag tiro yar oo carab ahaa si ay muslimiinta u baraan diinta islaamka waxaa daariq ibnu siyaad amar lagu siiyey inuu ka warhayo dhaqdhaqaaqa magaalada sabta fursadda ugu horreysa ee uu helana uga faa'iideeyo muslimiinta muuse ayaana ku noqday magaalada alkhayrawaan oo ahayd xarunta walaayada galbeedka iyo waqooyiga afrika dacalka kale ee badda mediteraneanka waxaa ka talinayay boqor lagu magacaabo ludriiq oo ay aad u nacbaayeen dadkiisa dadka reer andulus ayaana maqlay cadliga muslimiinta waxayna ku fakareen inay ninkan talada ka tuuraan arrinkaasina muslimiinta u kaashadaan daariq ibnu siyaad ayaa waxaa soo gaaray fariin ka socota reer andulus oo ka codsanaya inuu ka saacido sidii ay isaga dulqaadi lahaayeen ludriiq arrintan ayuu daariq ka dhex arkay fursad ay kusii fidin karaan diinta islaamka kuna ballaarin karaan dhulka ay ka talinayso shareecada islaamka durbadiiba wuxuu fariin u diray muusa ibnu nusayr isagoo ku wargelinaya arrintan soo korortay iyo fursaddan dahabiga ah muusa ayaa ku soo jawaabay inay arrintani wanaagsan tahay balse marka hore uu diro ciidan sahan ah oo soo ogaada xaalka andulus iyo duruufaha ka jira wuxuu daariq ibnu siyaad diray shan boqol oo askari oo ka mid ahaa ciidanka muslimiinta kuwa ugu ragsanaa wuxuuna amiir uga dhigay dariif ibnu maali doomihii ay raggani wateen ayaana badda ka gudbay sanadku markuu ahaa sagaashan iyo kowdii hijriyada waxayna si fudud ku galeen andulus iyagoo la soo laabtay qanaa'im iyo xogo muhiim ah wax dhibaato ahna ma soo gaarin tani waxay dhiirogelisay daariq ibnu siyaad durbaba wuxuu dardargeliyey diyaargarowga sanad gudihiisana wuxuu u dhaqaaqay dhanka andulus isagoo hogaaminaya toddoba kun oo mujaahid ayuuna ka gudbay badda waxaana uu saldhigtay buur loogu magacdaray wixii xilligaasi ka dambeeyey jabalu daariq taariikhduna waxay ku beegneed shanta rajab sanadkii sagaashan iyo labaad ee hijiriyada wuxuu gudaha u galay dhulka andulus isagoo la wareegay walaayada jasiiradda cagaaran
اسألوا ذات الصواري اسألوا عنا الصحاري نحن طلاب المعالي نحن رهبان
lodriiq ayaa durbo maqlay ciidamada muslimiinta ee ka soo tallaabay badda wuxuuna diyaariyey ciidan gaaraya boqol kun oo askari daariq ibnu siyaad ayaa fariin u diray muusa ibnu nusayr isagoo ku wargelinaya halka uu xaalku marayo kana codsanaya in gurmad ciidan uu u soo diro waxaana si deg deg ah u soo gaaray shan kun oo askari taasoo tirada guud ee ciidamada muslimiinta ka dhigaysa laba-iyo toban kun oo mujaahid meel lagu magacaabo waadi barbaad oo ka tirsan andulus ayaa waxaa ku kulmay ciidamada gaalada iyo kuwa muslimiinta halkaasina waxaa ka dhacay dagaal adag oo siddeed maalmood oo xiriir ah socday ugu dambeyntiina waxay guushu raacday muslimiinta lodriiqna waxaa la waayey meel uu jaan iyo cirib dhigay wararka qaarna waxayba sheegayaan in lagu dilay dagaalkaas guushan weyn kadib wuxuu daariq ibnu siyaad sii watay shaqadiisa si fudud ayuuna ku furtay magaalooyin waaweyn oo taariikhi ah oo ay ka mid yihiin qurduba qarnaada ilbiira maalaqa iyo dhulaydala oo ay ahayd caasimada andulus mar kale daariq wuxuu u diray muusa fariin uu kaga warbixinayo guulaha uu soo hoyey kuna codsanayo inuu gurmad u soo diro waxaana alkhayrawaan ka soo dhaqaaqay ciidamo siddeed iyo toban kun ah oo uu hogaaminayo muusa ibnu nusayr labadan hogaamiye ayaa ku kulmay magaalada dhulaydala waxaana nasiino kadib ay sii ambaqaadeen futuuxaadka magaalooyin waaweyn oo ay ka mid tahay barshilona ayayna furteen sidaas ayuuna islaamku ku saldhigtay andulus guulihii waaweynaa ay andulus ka soo hooyeen kadib waxay labadan hogaamiye u laabteen dimishiq wixii markaas ka dambeeyeyna magaca daariq lama maqlin waxayna u badan tahay inuu halkaas ku geeriyooday wuxuu ahaa hogaamiye casiimo badan raaxada ka doorbiday inuu u adeego islaamka taariikhda hogaamiyaashii halyeyada ahaa wuxuu ka galay mid ka mid ah albaabada ugu ballaaran alle ha u naxariisto jannatulfirdowsana ha geeyo